Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Somalilan ayaa xariga ka jartay xarunta biyo-gelinta deegaanka Qoolbulaale ee maamulkaasi. Xarig jarka xarunta ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee Hargeysa, odayaal, haween iyo dhalinyarada deegaanka. Maxamed Haashim oo ka socday wasaaradda biyaha maamulka Somalilan oo xariga ka jaray ayaa ka warbixiyay muhiimadda xarunta biyo-gelinta deegaanka Qoolbulaale.
waxaanu ka soo baxnay magaalada hargeysa ujeeddada safarka iyagana wuxuu daaran yahay haddii aan reer qoolbulalo uu idiin sheego iyo guud ahaan dadka kale ee warbaahintaba ka daawanaya halkaa waxaa aragteen oo ku yaalla inaannu si guud haddaan u sheego xadhigka jarka mashaariicaha kala duwan ee xusbiga iyo xukuumadda kulmiye ee madaxweynaha qaranku garwadeega ka yahay inaannu xadhigka jar runtii aanu samayno oo aanu dadkii iyo deegaankii loo qabtay aanu ku wareejinno haddaba waxaanu wareejinaynaa oo maanta halkan aan u soconnaa dhaamkaa aragtaan ee buuxa ee ilaahay mahadiha ka gaadhee wasaaradda biyaha iyo hay-adda action aid ay iska kaashadeen in maanta aynu xadhiga ka jarno oo wasiir ku-xigeenka biyuhu wafdigaa wasaaradda biyaha hogaaminayo waxaa kale oo iyadana maanta aynu xadhiga ka jari doonaa biyogelintii magaalada qoolbuulale loo sameeyey dhaamkaasoo keliya halkaa dee lagama qodin magaalada biyaha la geliyey waxaynu biyaha gelinay shan goobood oo maanta qasabadii biyihii dadku ay ka cabbayaan xaruntan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada deegaanka maadaama ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley taasi oo wax badan ka tari doonto baahiyahooda